caamos cutubka toddobaad sayidka rabbiga ahu waxbuu i tusay oo bal eeg wuxuu sameeyey ayax markii fuufkii dambe bilowday oo bal eeg waxay ahayd foofkii dambe markii boqorka cawskiisa la gooyey dabadeed oo markay dhammeeyeen cunitaankii cawskii dalka ayaan idhi sayidow rabbiyow waan ku baryayaaye nacafi waayo bal reer yacquub sidee bay isu taagi doonaan waayo iyagu waa yar yihiin markaasaa rabbigu taas ka soo noqday oo rabbigu wuxuu yidhi taas ahaan mayso sayidka rabbiga ahu wax buu i tusay oo bal eeg sayidka rabbiga ahu wuxuu amray in dab lagu diriro oo dabku wuxuu laastay moolkii weynaa oo wuxuu cuni lahaa dhulka markaasaan idhi sayidow rabbiyow waan ku baryayaaye jooji waayo bal reer yacquub sidee bay isu taagi doonaan waayo iyagu waa yar yihiin markaasaa rabbigu taas ka soo noqday oo sayidka rabbiga ahu wuxuu yidhi taasuna ahaan mayso oo haddana waxbuu i tusay oo bal eeg sayidku wuxuu ag istaagay derbi xadhig miisaan leh lagu sameeyey isagoo xadhig miisaan leh gacanta ku haysta markaasaa sayidku wuxuu igu yidhi caamosow maxaad aragtaa oo anna waxaan ku idhi waxaan arkaa xadhig miisaan leh markaasaa sayidku wuxuu yidhi bal eeg anigu xadhig miisaan leh baan dhigi doonaa dadkayga israa'iil dhexdooda oo mar dambana iyaga iska dhaafi maayo oo meelaha sare ee reer isaaq cidla way noqon doonaan oo meelaha quduuska ah ee dalka israa'iilna way baabbi'in doonaan oo anna reerka yarabbacaam seef baan kula kicin doonaa markaasaa amasyah oo ahaa wadaadkii beytel farriin u diray yarabbacaam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi caamos shirqool buu kugu dhigay dadka israa'iil dhexdooda oo dadka dhulkuna ereyadiisa oo dhan ma qaadi karaan waayo caamos wuxuu leeyahay yarabbacaam seef buu ku dhimanayaa oo dadka israa'iilna sida xaqiiqda ah maxaabiis ahaan waa looga kaxaysanayaa dalkooda oo weliba amisyah wuxuu caamos ku yidhi war wax arkayahow tag oo dalka yahuuda u carar oo halkaas wax ka cun oo halkaas wax ku sii sheeg laakiinse mar dambe beytel waxba ha ku sii sheegin waayo waa boqorka meeshiisii quduuska ahayd oo waa daar boqoreed markaasaa caamos jawaabay oo wuxuu amasiya ku yidhi anigu nebi maan ahayn nebi wiilkiisna maan ahayn laakiinse waxaan ahaan jiray adhijir iyo mid midhaha darayga urursada oo rabbigu waa ii soo yeedhay anigoo adhijiraya markaasuu rabbigu igu yidhi tag oo dadkayga israa'iil wax u sii sheeg haddaba bal maqal ereyga rabbiga adigu waxaad leedahay wax dadka israa'iil ka gees ah ha sii sheegin oo wax reer isaaq ka gees ahna ha ku hadlin haddaba rabbigu wuxuu leeyahay naagtaadu dhilo bay ku ahaan doontaa magaalada oo wiilashaada iyo gabdhahaaguba seef bay ku dhiman doonaan oo dhulkaaga xadhig baa lagu qaybsan doonaa oo adna waxaad ku dhex dhiman doontaa dal nijaasaysan oo dadka israa'iilna sida xaqiiqda ah maxaabiis ahaan waa looga kaxaysan doonaa dalkooda